waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali kulanti wacanah talaado wanaagsan halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinka imanayso stuudiyohayaga magaalada melbourne maanta waa talaado ay taariikhdu tahay toddobiyo labaatankii january laba kun iyo lix iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maantana waxaa ka mid ah booliiska western australia oo laba dacwadood ku soo oogay nin lagu eedeeyey inuu shalay walax qarax looga shakiyey ku tuuray dad dabadbaxaya xulafada hogaamiyaha mucaaradka suusan lee oo taageero u muujiyey iyo faransiiska oo qaaday waddadii austraaliya oo iyaguna carruurtooda ka mamnuucaya isticmaalidda baraha bulshada iyo qodobo kale haddana warkii oo dhan in ka badan boqol askari oo boliisa iyo shaqaale kale ayaa baadhaya guryo ku yaala magaalada mount hope oo ku taalla gobolka new south wales iyagoo oo raadinaya julian ingram oo lagu eedeeyey dil saddex qof ah baaritaanka ayaa galay maalinkiisii lixaad magaalo goboleedka mount hope ayaa laga bilaabay raadin maalinkii khamiista kadib markii la helay warar sheegayay in ninka la raadinayo lagu arkay halkaa julian ingram oo toddobiyo soddon jir ah ayaa lagu eedeeyey inuu toogasho ku dilay saddex qof oo ay ku jirto lamaanihiisii hore oo uur u lahayd booliiska western australia ayaa baadhay guriga nin kow iyo soddon jir ah oo lagu eedeeyey inuu maalinkii isniinta ee shalay walaxa qarax looga shakiyo ku tuuray dad si ammaan ah ugu dabadbaxayay infation day ninkan oo maanta maxkamad lagu saaraya magaalada beth ayaa booliisku ku soo oogeen laba dacwadood oo kale ah haysasho walaxa qarxa iyo u qasadin inuu sababa waxyeelo mas-uuliyiinta masiibooyinka gobolka victoria ayaa isku diyaarinaya kuleyle aad u daran oo maanta laga filaya victoria iyo dabkaymeedyo halis ku haya guryo heerkulka ayaa maanta laga saadaaliyey inuu malban iyo jilong ka gaari doono afartan iyo shan digrii iyo miljura oo laga filayo afartan iyo sagaal digrii xulafada hogaamiyaha mucaaradka suusan lee oo cadaadis xoogan kaga yimid hogaaminteeda ayaa si cad uga muujiyey taageeradooda buuxda oo ah inay sii hayso xilka hoggaaminta xildhibaan sare oo ka tirsan xisbiga liberaalka tim wilson ayaa sheegay inuusan cidna ka helin wicitaan ku saabsan bal in hoggaamiyaha lagula tartami karo xilka iyo in kale waxa uu xubnaha xisbiga kula taliyey inay si joogto ah isula xidhiidhaan iyadoo aan loo eegin buu yidhi jawiga siyaasadeed ee hadda jira maxakamad federaal oo ku taalla gobolka minnesota ayaa maanta dhegaysanaysa dooda ku saabsan in la bixiyo amar maxakamadeedoo kumeel gaar ah oo joojinaya ama xadidaya howlgallada cunqabataynta socdaalka ee dowladda dhexe gobolka minnesota iyo magaalada minneapolis iyo st paul ayaa codsaday in maxakamaddu siiso amar kumeel gaar ah waa amarka la yidhaahdo temporary restraining order si howlgalkan loogu joojiyo taas oo ay ku sheegayaan inuu yahay mid sharci darro ah khatarna ku haya xuquuqda dadka islamarkaana ka baxsan awoodda dastuuriga ee dowladda dhexe baarlamanka faransiiska gaar ahaan golaha qaranka ayaa taageeray sharci lagu mamnuucayo in carruurta ka yar shan iyo toban sano ay isticmaalaan baraha bulshada kadib markii madaxweynaha faransiiska emmanuel micron uu ku booriyey xildhibaanada inay raacaan tallaabadii ay qaaday australia xildhibaanada ayaa u codeeyey sharcigan boqol iyo lix iyo toban cod oo ogolaanshaah iyo saddex iyo labaatan diidmaa taasoo micnaheedu yahay in hindise sharciyeedku uu hadda u gudbayo aqalka sare ka hor inta aan mar kale cod kama dambays ah loogu qaadin aqalka hoose warkii maanta oo talaadana intaasu ku dhan yahay fadlan mar kasta iyo aamin kasta kala soco wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad kalaba baraha yaga bodkast iyo facebook oo labadaba cinwaankoodu yahay s b s somaali
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho